بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله baabu صلاaة الجamاعة waxaan ku guda jirnaa kitaabka la yidhaha cumdaة الsاlik wacudaة الnaasik oo ka mid ah min kutub الfiqhi fi اlmadhab الshaafiعي waxaan noo soo dhammaadon ka soo baxnay sujuud الshukri iyo sujuud الtilaawa halkan sheikhu wuxuu ka gelayaa baab muhiima waa baabu salaati اljamaaca wuxuu baabu yahay uu yidhi salaada jamaacada macnaha salaada in lagu tukado fi jamaaca hiya fardu kifaayatin fi xaqi الrijaali اlmuqiimiina fi اlmaktuubaati اlkhamsi almu'adayaati bxayثu yadharu الshicaar hiya ay salaatu اljamaaca fardu kifaayatin fardu kifaayo waayo fii xaqi rijaali raggii xaqooda ayay fardu kifaayo ku tahay raggaasoo almuqiimiina neg fi lmaktuubaati ay fi salawaati almaktuubaat salaadaha maktuubaadka ee faradka dhexdood alkhamsi ee shanta ah almu'adayaati ee la gudanayo bixaysu meel yadharu shicaaru shicaarka uu muuqanayo wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah salaatu ljamaaca waa fardu kifaaya waxayna fardu kifaaya ku tahay fii xaqi rijaali اlmuqiimiina fi lmaktuubaati اlkhams raggii xaqooda ayay waxay ku tahay fardu kifaaya alrijaal yaa ku baxaya annisaa baa ku baxaya almuqiimiina waxaa ku baxaya kuwa musaafiriinta ahee safarka ku jira fi lmaktuubaati alkhamsi waxaa ku baxaya waxaan maktuubaad ahayn salaadaha kale aan faradka ahayn almu'adayaati waxaa ku baxaya almaqdiyaat salaadihii lasoo qallaynayaa ku baxay salaadihii lasoo qallaynayay ayaa ku baxaya wuxuu yidhi shiiku marka raximah ullah waa fardu kifaaya salaatu ljamaaca salaatu ljamaaca sida saxiixa waa fardu cayn cala arijaal ma aha fardu kifaaya fardu kifaayuhu ama sheegaani markii la leeya waa fardu kifaaya hadday dadka qaar u qumaan inta kale waa ka dhacayaa soo ma ma dembaabayaan waa ka salaati aljanaa-is ama ka salaati aljanaaza salaatu ljanaaza waa fardu kifaaya haddii janaasada bacdu lmuslimiin ay ku tukadaan bacdiga kale waa ka dhacaya salaatu ljamaacana sidaasuu shiiku kala mid dhigay laakiin qowlkaani waa marjuuc waa qowl laga raajixsan yahay salaatu ljamaaca waa fardu caynin fii xaqi rijaal ragga fardu cayn ayay ku tahay axaadiid fara badan ayaana tusinaysa inay fardu cayn tahay qur-aanka kariimka aayaad ka midana waa laga fahmaya waa laga qaadanaya ka qowlihi caza wajalla warkacuu maca araakiciin warkacuu maca araakiciin ay salluu maca almusaliin maca araakiciin waxaa laga fahmayaa inay tahay fii jamaaca kuwa rukuucaya macooda la rukuuca buu yidhi alla subxaana wa tacaala macnaha jamaaco ku tukada walamru yadullu cala alwujuub amarkuna wujuub ayuu tusinaya sida asalka waxaa ka mid ah xadiidu abi hurayra radia allaahu canh ee uu nebigu hamiyey sala allahu calayhi wasalama fii ixraaqi almutakhalifiina can salaati اljamaaca kuwa salaada jamaacada ka haraya nebigu wuxuu hamiyey calayhi salaatu wasalaam inuu gubo oo guryahooda ku gubo oo wuxuu yidhahdaa laqad hamamtu an aamura bالsalaati fatuqaam uma aamur uma anطaliqu birijaali macahum xusam yacni qoryo ama xaabo wada ama yacni qoryo soo gura ama uma aamura birijaalin yaxtatibuun inaan faro rag qoryaha soo gura kadibna aan aada buu yidhi ama guryahooda aan u dhaafo qowm yatakhallafuuna can salaati اljamaaca salaada ka haraya fa uxariqa calayhim buyuutahum binnaar oo guryahooda markaas aan naarku gubo xadiidkaasi waa xadiid mashhuur ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tamaniye uu hamiyey kuwa salaada jamaacada ka haraya inuu guryaha ku gubo waxaan damcay buu yidhi inaan salaad inaan faro oon amro in salaaddii la aqimo markii salaadda la aqimo kadibna aan amro in qoryo la soo guro xaabo in la soo guro oo aan aada buu yidhi qolo salaadda jamaacada ka haraysa kadibna guryahooda aan ku gubo waxaa keeni kara in nebiga sala allahu calay wasalam uu damcuu hamiyo inuu dad guryaha ku gubo maxay noqon karaan waxaasi waa tarku waajib waa in waajib laga tago wey maxaa yeele shay sunnaa haddii laga tago ama aan fardu cayn ahaynee fardu kifaaye ah ma dhamma in loo gubo dadkaasi ma istaahilaan mana aha in loo gubo sababtoo ah haddii fardu kifaaye ay tahay dadka qaaraa salaaddii jamaacada tukanaya soo maha inta kale dembiba ma lahan maxaa loo gubayaa xadiidkaa wuxuu daliilu yahay inay fardu cayn tahay oo hadday fardu kifaaya ahaan lahayd raggaasi uu nebigu hamiyey inuu guryaha ku gubo way ka dhici lahayd salaatlujamaaca waxay uga dhici lahayd kuwa istaagay dartood oo salaaddii jamaacada aaday xadiidkaa wuxuu tusinayaa xadiidkaasi wuxuu tusinayaa salaatuljamaaca inay tahay fardu cayn oo aysan ahayn fardu kifaaya waxaa kaloo tusinaya xadiidkii ibnu ummi maktuum markuu nebiga sala allahu calay wasalam isti'daan weydiistay fii an yatakhallafa can iljamaaca nebiga calayh salatu slam wuxuu yidhaahday hal tasmacu nnidaa qaala nacam qaala fa ajib adinka ma maqashaa buy markaasuu yidhi haa rasuulka ilaahayo markaasuu yidhi soo ajiib salaada waa indhoole cudurdaar buu sheegto nebiga calayh salatu wasalaam wuxuu ugu yimid inuu cudur daarto rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam umuusan cudur daarin wuxuu ku yidhi addinka haddaad maqlayso imaam salaada jamaacada hadday fardu kifaaye ahaan lahayd waxaa la dhihi lahaa inta u taagan ayaa ku filan adiguna waa kaa dhacaysa laakiin nebiga alay slat slam amar wuxuu ku sii inuu soo xaadiro soo ajiib buu yidhi adiladaasi marka waxay tusinayaan iyo kayrkood in salaatuljamaaca ay tahay fardu cayn yaal fardu cayn ay ku taho laga rabaa marka waa fii xaqi الrijaal almuqiimiina ragga musaafiriinta ma ah waa ragga nag oo deegaankoodii jooga oo aan calaa dahri sayr aan ahayn ama aan safar ku jirin salaatuljamaacana waxay waajib noqonaysaa fi lmaktuubaat waa salaadaha faradka ahe shanta ah almu'adayaati wuxuu ku saarayaa kuwa la soo qallaynayo haddii salaadihii shanta aha mid ka mida ay ku dhaaftay oo wakhtigeedii uu baxay oo markuu wakhtigeedii baxay kadib la soo qallaynayo in jamaaco lagu tukada waajib ma aha marka waa lagu tukan karaa jamaaco ahaan laakiin waajib noqon mayso waxay waajib ku tahay fi lmu'adayaat bixayu yadharu shicaaru bxayu meel yadharu uu muuqanayo ashicaaru shicaarka shicaarka muuqanaya waa maxay yacni astaantii iyo calaamaadkii iyo aahaartii islaamkaa muuqanaysa fi ljamaaca wa tusanu lilnisaa'i wاlmusaafiriina wa tusanu salaatu ljamaaca waa la sunneeyaa lilnisaa'i dumarka waa loo sunneeyaa wاlmusaafiriina iyo musaafiriinta walilmaqdiyati midda la soo qallaynayana waa la sunneeyaa ayadana in jamaaco lagu tukado khalfa midlihaa ayadoo kale gadaasheeda laa khalfa mu'addaatin ma ahan mid la gudanaya gadaasheeda wa maqdiyati khayrihaa iyo mid ayada kayrkeed ahoo la soo qallaynayo gadaasheeda ma ahan buy salaadda la soo qallaynayo in jamaaco lagu tukado waa la sunneeyaa laakiin salaadda la soo qalaynayo markii jamaaco lagu tukanayo waxay sunno noqonaysaa markii lagu tukanayo khalfa midliha ayadoo kale gadaasheed ayadoo kale muxuu ula jeedaa yacnii dadka aad ku xihanayso inay noqdaan dad gudanaya salaadda aada gudanaysoo kale dad soo qallaynaya midda aada soo qallaynayso waxaa tusaale u ah middan uu leeyahay shiiku walilmaqdiyati khalfa midliha salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka yacni salaaddii subax ee rasuulka dhaaftay axaadiisteeda hadda ka hor aan soo marnay rasuulka calayhi salatu wasalaam markuu ka soo noqday qaswatu khaybar ayagoo daallan ayay saaxdeen bilaala waxaa loo wakiishay inuu dadka salaadda subax u kiciyo bilaalna hurdaa la tagtay radia allahu canh meeluu isku tiiriyey waa la daallanaa hurdaa la tagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu waxay soo baraarugeen markay qoraxdu soo baxday kadib salaatulfajri wakhtigeedu waa baxay soo maha waqtuladaa waa baxay maxaa hadda la gudboon marka ay samaynayaan waa inay soo qalleeyaan idan salaadaas subax markii la soo qallaynayay fii jamaacatin miyay ku tukadeen mase qof walba gooniya u tukaday fii jamaaca ay ku tukadeen waa la adimay waa la aaqimay rasuulkaa dujiyey sala allahu calayhi wasalam jamaaca la tukaday waa maqdiya khalfa midliha oo qofkii saxaabada ka mida ee rasuulka gadaashiisa ku tukanayay ayaga qofkaas iyo rasuulku isku salaadee tukanayeen soo ma salaatulfajri oo qada ah salaatulfajri oo maqdiya salaaddu waa salaad subax isla markaana waa maqdiya ee mu'adaama ah marka waa khalfa miliha taasoo kale sunno waayba xadiidkaasaa u daliila walilmaqdiyati ay watusanu waa la sunneeyaa buu yidhi lilmaqdiyati midda la soo qallaynayo waxaa la sunneeyaa in lagu tukado khalfa milihaa ayadoo kale gadaasheeda yacni ciddaad ku gadaal tukanayso midda aad qallaynayso kale waa inay tukanayaan saasaa sunno ah laa khalfa mu'adaatin sunna maahan buu yidhi inaad jamaaco lagu tukado khalfa mu'adaatin mid la gudanaya gadaasheed wa maqdiyati hayrihaa iyo mid la soo qallaynayo oo ayada kayrkeed ah gadaasheeda in lagu tukado sunna maaha muxuu ula jeedaa maalan salaatu duhri ayaad ilowday ama way kaa burtay salaaddii oo janaabaad ku tukatay salaaddii duhur adoon qubaysan maalinkii dambe duhurkii ayadoo la joogo ayaa waxaa soo xasuusatay salaaddii duhur ee shalay ama laguu sheegay in salaaddaadi shalay aysan waxba ka jirin loona baahan yahay inaad soo qallayso waxaa lagaa rabaa inaad soo qallayso soo ma duhuraana la joogaa masjidkaa timid waxaana la tukanayaa salaaddii duhur dadkaasi maxay tukanayaan salaa mu'adaa miya mase salaa maqdiya waa salaa mu'adaa bay tukanayaan duhurkii wakhtigiisay tukanayaan adigana maxaa rabtaa inaad tukato duhurkii shalay oo aad soo qallaynayso waa isku salaad soo maahan hadda labadan salaadood waa duhur iyo duhur laakiin midna waa maqdiya midna waa mu'adaa laa khalfa mu'adaanti buy xaaladdan oo kale shiikhu wuxuu leeyahay lama sunneeyo dadkaa salaada gudanaya oo wakhtigeedii tukanaya inaad gadaashooda ku tukato jamaaco la xirato lama sunneeyo wey waxaan kaloo la sunnaynin waa maqdiyati hayriha yacni salaadaas adiga aada soo qallaynayso inaad ku tukato salaad kaloo la soo qallaynayo gadaasheed laakiin ayadii aan ahayn qolaa waxay qallaynaysaa duhur yani waxay qallaynaysaa casir adigana waxaad qallaynaysaa duhur waxaad aragtay ayagoo jamaaco ahaan u tukanaya ayagoo jamaaco ahaan u tukanaya ayaad aragtay salaadaadu waa maqdiya toodana waa maxay waa maqdiya laakiin maxay kala yihiin duhur iyo casir bay kala yihiin ayadana sunno maahan buu le inaad ku daba tukato waa maqdiyati hayriha buu saas ula jeedaa yacni salaaddii mid aan ahayn oo ayadana maqdiyo ah gadaasheed in lagu tukado sunno maahan buu idan salaadda maqdiyada ah in fii jamaacatin lagu tukado hal xaaladooduu shiiqa sunno ku sheegay inay tahay meeqa suuradooduna sheegay sida guud saddex suuraduu sheegay asuura waa bisaad saddex suuradooduu sheegay suuradda koowaad waa sunna in jamaaco lagu tukado labada suuradoo dambena wuxuu leeyahay sunna maaha halka suuraduu leeyahay waa sunna waa maqdiya khalfa maqdiyatin miliha waa salaad la soo qallaynayo oo lagu tukanayo salaad la soo qallaynayo ayada la mida gadaasheeda yacnii qofkaad ku gadaal tukanaysa imaamkaaga ah ayaa wuxuu soo qallaynayaa midda aad soo qallaynayso xaaladan sunno waa laba suuradoodna wuxuu leeyahay sunno maahan waa markii salaadaadu maqdiyo tahay salaadda imaamkuna mu'addaa ay tahay suuradda labaad salaadaadu waa maqdiya tiisuna waa maqdiya laakiin laba salaadoo kala duwan waa laba salaado isle ma ah wa hiya fi ljumucati fardu caynin buu yidhi wa hiya damiirka xagga u noqonaya aljamaaca salaatu ljamaaca fi ljumucati jumcaha dhexdii fardu caynin fardu cayn waaye wey maalinka jumcaha salaatu ljumuca in fii jamaaca lagu tukado waa fardu cayn wa aakadu ljamaacaati jamaacaadka waxaa ugu adag oo aada loo adkeeyey alsubxu ثuma alcishaau ثuma alcasru salaatu ljamaaca shanta salaadoodba in fii jamaacatin lagu tukado fardu cayn waa laakiin haddana markaad nusuusta iyo adilada fiirido waa lasii kala adkeeyey oo salaada subax iyo salaada cishaha iyo salaada casarka nusuus gaarahoo si gaara u xoojinaysa ayaa soo aroortay salaada subax waxaa nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatay inuu yidhaahday man salla alcishaaa fii jamaacatin fakaannamaa qaama nisfa alleyl waman salla asubxa fii jamaacatin fakaannamaa qaama alleyla kullah qofkii salaada subax salaada cishaha tukada oo jamaaco ku tukada wuxuu la mid yahay qof habeenka barkii tukada caawo yani habeenka kala bar qof salaad u taagnaa ayuu la mid yahay qofkii salaada subax jamaaco ku tukadana wuxuu la mid yahay qof xaloo dhan salaatuleyl u taagnaa waa fadiilo gooniya sooma waa fadiilo gaara wuxuu kaluu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا صلاة waxaa ugu culus buu yidhi munaafiqiinta laba salaadood salaada cishaha iyo salaada subax hadday og yihiin waxa labadaas salaad ku jira oo fadli iyo ajara way imaan lahaayeen buu yidhi walow xabwan gurguuradba ha ku yimaadaan waa soo xaadiri lahaayeen wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yatacaaqabuuna calaykum yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar tacaaqubkaasi goormuu dhacayaa fii salaati alfajri wa fii salaati alcasri labadaas salaadood ayay malaa'igtu isbeddelayaan markaasaa alla wuxuu leeyahay qoladii u tagtaba kayfa taraktum cibaadii markaase waxay leeyihiin aataynaahum wahum yusalluun wa taraknaahum wahum yusalluun waxaan u tagnay ayagoo tukanaya ayagoo tukanayana waan ka soo tagnay ilan qolana casira imaanaysaa markay casri yimaadaan qoladaa casir timid waxay baxaysaa fajarka qoladii casir markii qoladii casirka loogu yimidna markaasay baxayaan allah subxaanaه wa tacaalana wuxuu yidhi fii salaati اlcasr xaafiduu calى الsalawaati wالsalaati اlwusطىa waqumuu lilaahi qaanitiin markuu alla yidhi hala ilaaliya salaadaha salaadaha hala ilaaliyo ayuu si gaara wuxuu u sheegay salaadii casr waa min baabi caطfi اlkhaasi calى اlcaam maxaa yeeley xaafiduu calى الsalawaat wasalaati lwusطaa salaatu lwusطaa waa min asalawaat salaadahay soo gelaysaa laakiin si gooniya muxuu alla ugu xusay subxaana wa tacaala waa lisharafiha wa fadliha waa fadliga iyo sharafta ay leedahay salaada casr wey marka saddexdan salaadood jamaacada in lagu tukado way ka adag tahay wayna ka fadli badan tahay salaadaha kale soo haray wa aqaluhaa ay wa aqalu ljamaacati markuu kuu soo sheegay jamaacadu inay waajib tahay xaaladaha la sunnaynayo meelaha ugu sii adagoo jamaacada in lagu ilaaliyo ay tahay halkan wuxuu ka gelayaa jamaaco maxaa ugu yar wuxuu yidhi wa aqaluhaa imaamun wa ma'muumun jamaaco waxaa ugu yar imaam iyo ma'muum salaatuljamaaca waxay ka bilaabataa imaam iyo ma'muum imaam iyo ma'muum salaadda isku xirta haddii la helo waa laba qof salaatuljamaaca way ku ansaxaysaa waa inta ugu yar qof keligii laakiin jamaaco maaha qof keliga waa munfarid waxaa ugu yar imaam iyo ma'muum wa hiya salaatu ljamaaca lilrijaali fi lmasaajidi lilrijaali ragga fi lmasaajidi masaajidda dhexdeed masaajidda dhexdooda ayaa afdalu u fadli badan raggu inay jamaacada ku oogaan fi lmasaajid ayaa afdala waana sida asalka masjidka waxaa yacni salaada jamaacada waxaa loo aadaa meesha dadka looga yeerayo dadka xaggee looga yeeraa masaajidkaa looga yeeraa soo maha walidaalika ibnu mascuud radi allahu canhu wuxuu yidhi man sarahu an yalqa allaha gadan musliman falyuxaafid calaa haaulaa'i asalawaat xaysu yunaadaa bihinna qofkay farxad gelinayso an yalqa allaha gadan musliman inuu ilaahay la kulmo berri asigoo muslima qofkii ku farxaya oo arrintaasi ay farxad gelinayso falyuxaafid calaa haaulaa'i asalawaat salaadahan ha ilaaliya buuyi oo ha la yimaado xagguu kula imaanayaa salaadahan xaysu yunaadaa bihinna meeshii looga yeero waa masaajidda xaya cala asalaa xaya cala alfalaax meeshay ka yeeraysa masaajidda ah meeshaasi ha ku ilaaliya salaadaha macnaha waxa waye jamaacada ha xaadiro jamaacada ha xaadiro wahiya lilrijaali fi lmasaajidi afdalu wahiya jamaacadu lirijaali ragga fi lmasaajidi masaajidda dhexdood ayay afdalu ku fadli badan tahay buuyi wa akharuhaa jamaacatan wa akharuhaa midda badan jamaacatan xagga jamaacada ayaa afdalu fadli badan salaatuljamaaca waa kala fadli badan taha oo masjidka jamaacadiisu ay yar tahay iyo midka jamaacadiisu badan tahay waxaa ajar badan midka jamaacadiisu badan tahay lixadiidi ubay bni kacb radia allaahu can qaala calayhi salaatu wasalaam salaatu الrajuli maca alwaaxidi صلاة الرجل مع الواحد أزكى صلاة الرجل مع الواحد جماعة وصلاته مع الرجلين أزكى يعني نينك صلاة ديسة أولدت كان ينينك وجماعة وصلاته مع الاثنين أو مع الرجلين أزكى salaada uu laba nin la tukanayo ayaa ka fadli badan oo ka dahirnaan badan mar walba marka tiradu ay badato labadu yay ka fadli badan yihiin saddex saddex yacni saddexdaa fadli badan saddexdana waxaa ka sii fadli badan inay afar yihiin inay toban yihiin inay konton yihiin wahaa kada kullamaa jamaacadu ay badato ajarkaa badanaya marka masaajiddu siday u kala jamaaco badan yihiin ayaa jamaacadoodana u kala fadli badantah wa akharuhaa jamaacatan midka ugu jamaacada badan ayaa afdalu fadli badan jamaacatan waa tamyiiz soo ma waa tamyiiz wa akharuhaa midka badan jamaacatan xagga jamaacada ayaa afdalu fadli badan fain kaana bijiwaarihi hadduu deriskiisa yahay buu yidhi masjidun qaliilu ljamci masjid jamaacadiisu yar tahay hadduu deris la yahay falbaciidu lkaiiru ljamci midka fog oo jamciisu badan yahay ayaa awlaa awlaysan buuy masjidka kuu dhow hadday jamaacadiisu yar tahay falbaciidu alkaiiru ljamci midka fog ee jamciisu badan yahay ayaa awlaa awlaysan oo fadli badan ilaa an yakuuna imaamuhu ilaa midka fog ee jamaacada badan imaamkiisa inuu yahay mooyaane mubtadican aw faasiqan ama faasiq hadduu imaamkiisa mubtadic yahay ama uu faasiq yahay midka jamaacada yaraa ku tukanaysa taasaa kuu fadli badan ow laa yactaqidu ama imaamkiisa uusan caqiidaysnayn bacd alarkaani arkaanta qaar ka mid a aw tatacatala ama ay ku baaba'ayso bidahaabihi ila albaciidi aaditaanka uu aadaya midka fog awgii ay ku baaba'ayso jamaacatu masjidi aljiwaar masjidkii deriska ahaa jamaacadiisa famasjid famasjidu ljiwaari awlaa masjidka deriska ayaa xaaladan owlaysan buu yidhi meeqa xaaladooda masjiduljiwaar fadli badnaanaya dhowr xaaladood we midka fog hadduu imaamkiisa mubtadic yahay kow ama uu yahay faasiq masjiduljiwaara markaa fadli badan ama uusan caqiidaysnayn arkaanta qaar ka mida oo salaadihii salaadda arkaanteeda qaar ka mida uu ka tegayo ama tegitaanka uu ka tago masjidka uu deriska la yahay ee midka fog uu aado sababtii ay ku baaba'ayso jamaacadii masjidkii deriska ahaa masjidkana waaba xirmaya tegitaanka uu tagaa laga yaaba inuu masjidka ku xirmo jamaacadu ay ku baaba'do xaaladahan ama suuradahani fa masjiduljiwaari awlaa masjidka deriska oo deriska la-ah ayaa awlaa ah buu leeyahy inuu ku tukado shiikhu wuxuu leeyahay raximahullah haddii masjid deris kula yahay laakiin masjidka kuu dhow jamaacadiisu ee yarta kan kaa fog oo aad gaari karta laakiin oo masjidaad gaari karto oo tegi karto jamaacadiisu ay ka badan tahay midkan deriska kula ah labada midkee dooranaysaa fii salaati aljamaaca midka jamaacada badan maxaa yeeley midka ajarka badan inaad doorataa la rabaa kan jamaacada badanaa kuwa ajar badan dhowr xaaladooduu ka soo reeb haddii midka fog imaamkiisa mubtadic yahay inaad khalfa sunniyin ku tukato ayaa kaaga ajar badan oo kaaga fadli badan inaad khalfa mubtadic ku tukato markaa sunniga la tuko ama imaamku hadduu yahay faasiq faasiq in imaam laga dhiga sax maaha laakiin way dhacday oo waa loo dhiibay khalfa faasiq inaad ku tukato iyo inaad ku tukato khalfa saalix laa shaka waxaa kuu fiican salaadaadana ay ku wanaagsan tahay khalfa saalix markaana waxaad dooranaysaa kii jamaacada yaraa haddii masaajidkan deriska kula ah adiga uu kugu taagan yahay sooma dhici karta inuu qof ku taagan yahay masaajidada yaryarka oo jamaacadooda badnayn inta badan waxaaba laga yaabaa hal qof iyo wax la mida inuu ku taagan yahay oo dadku qofkaasi ay u soo hiranayaan oo asiga u imaanayaan haddii asigii la waayo masaajidka gacanta uu ku hayn waayana waxaaba suuragal inuu xirmo oo meeshaasi dadka xaafaddaa degani ay ku dhacdo inay waayaan salaatuljamaaca hadday sidaa ka imaanaysana inuu masjidkaasi hayo oo ku tukado ayaa fadli badan asoo markaa maslaxada caamkaa ilaalinaya ee masjidkaasi ugu jirta dadka xaafaddaa degan laakiin asalka waxaa waaye masjidka jamaacada badan ayaa fadli badan kaasaa u ajar badan qofka walinnisaa'i dumarka fii buyuutihinna guryahooda ayaa afdal u fadli badan buy wa yukrahu xuduuru lmasjidi waxaana la karaahiyeystaa buu yidhi masjidka xaadiridii ay soo waxaa loo karaahiyeystaa masjidka inay soo xaadirto limushtahaatin baa loo karaahiyeystaa limushtahaatin mid damac galayo mushtahaa bimacnaa waa gabar raggu damac ka galayo ow shaabatin ama dhallinyaro ah mid la doonayo la jecel yahay ama dhallinyaro ah inay masaajidka soo aado jamaacada soo xaadirtana waa la karaahiyeystaa buu yidhi laa hayrihimaa ku labadaas kayrkood lama karaahiyeysto cinda amni lifitna fitna markii aamin laga yahay dumarka asalka salaada waxaa u fadli badan inay ku tukadaan fii buyuutihinna guryahooda masaajidka inay yimaadaan oo salaada jamaacada ay soo xaadiraan haddii fidno aamin laga yahay way u bannaan tahay arrintaasina makruuh ma aha sida mu'alifku sheegay ma aha makruuh mu'alifku inay makruuhta uu ku sheegay soo maa khaasatan laba sinfi oo dumarka ka mid uu sheegay limushtahaatin aw shaabatin muxuu meeshaas ku saarayaa laa hayrihimaa buu yidhi hayrkoodii ay noqonaysaa dumarka waa yeelladaa buu ula jeedaa oo haaliban ragga damac aan ka gelaynin kuwaasi wuxuu leeyahay ayaga fii xaqihina makruuh ma aha oo jamaacada waa soo xaadiri karaa laakiin kuwa damacgalayo midda dhallinyarada iyo midda laga yaabo in damac raggu ka galaba wuxuu leeyahay fii xaqihina waa makruuh inay soo xaadiraan laakiin meesha waxaa yaalla qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam laa tamnacuu imaa allaahi masaajid allah addoommaadka ilaahay ha u diidina masaajidda ilaahay waa nahyi hadday tidhaahdo gabadhaada ama xaaskaaga masjidkan aadaya oon kusoo tukanayaa nebigu wuxuu kuu diiday sala allahu calay wasalam inaad u diidood ka manciso haddii fidno laga baqayo waa gooni oo xaalado gaar ah oo jiro awgeed loogu diidayo laakiin asalka waa inaan loo diidin laa tamnacu imaa allahi masaajid allah cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu markuu xadiidkaa wariyey wiilkiisa bilaal ayaa wuxuu yidhi wallaahi lanamnacahunna buy hayraa qaado wuxuu yidhi ilaahan ku dhaartay waan u diidaynaa buu yidhi u ogolaan mayno naagaheennu inay masaajidada aadaan waa xanaaqay cabdullahi bni cumar radi allahu canhu fasaba wajaddac aad buu u caayay wajaddaca ay jaddaca allaahu anfaka ayuu yidhi sankaaga allaha gooyo iyo wixii la mida kelimaad kurulow kula hadleen markaasuu yidhi aquulu qaala rasuulu llahi aquulu qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam wataquulu wallahi lanamnacahunna rasuulkaa yidhi baan ku leeyahay markaasaad ileedaha miya waa u diidaynaa buu yidhi fii bacdi riwaayaat in waxaa ku jirta inuu yidhi wallahi laa ukallimuka abada kula hadli maayo bur mar dambe dib dambe kuula hadli maayo bur ma waxaad keentay inaad rasuulka hadalkiisa ka hor timaadood ku dhiirato wax rasuulka uu yidhi yaan loo diidin inaad tidhahdo annagaa diidayna arrintaasi waxay culimmadu ku xireen idaa uminat ilfitna waa haddii fitna laga aamiya oo waxaa laga rabaa gabdhuhu haddii maalan masjidka soo aadayaan inay ku soo aadaan sifo sharciya inay xijaabato xijaab sharciya oo jirhkeeda ay asturto inaysan isa soo catarin catar udgoonkiisa iyo caraftiisa uu daahirayo in waddada ay ka qaadaan meesha iyo jihooyinka sharciga ugu talagalay ama uu sheegay waa xaafaatu ariiq waddada hareeraheeday leeyihiin inay iska ilaaliyaan wax walboo fidno keeni kara si xushmaya aadaabi ku jirtana ay masaajid ku tagaan haddii marka ayagoo sharciga ilaalinaya ay masjidka tagaan si ay masaajidka ugu tukadaan looma diidi karo ama shaabad ha noqoto ama yaysan ahaanin laa tamnacuu imaa allaahi masaajid allah cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu nin khayro badan uu ahaa walidaalika nebiga sala allahu alay wasalam habeenkii la dheelmiyey ama marka uu jannadii galay rasuulka calayh salatu wasalaam ee lagu yidhi gurigaasi waa gurigii cumar waxaan damca buu yidhi inaan galo markaasaan waxaan soo xasuusta buu yidhi khayradii cumar waan iska dhaafay buu cumar wuxuu radi allahu canhu a calayka aqaaru yaa rasuula allah rasuulka ilahuma adaan kaama seerayaab waxaa laga sheegay marka xaaskiisa inay masjidka aaddo waa dhibsan jire waana aamusi jire cumar radi allahu canhu waa laga dareemay inuu dhibsan jire ayadayaa markii dambe loo sheego waxaa la yidhi cumar raalli kama ahan arrintaan aad samaynaysida ma iska dhaaftid markaasay tihi maxaa u diiday inuu iga reebo hadduusan raalli ahayn mau ii diido yidhaahda masaajidka ha aadin markaasaa waxaa la yidhi waxaa u diidaya qowlu rasuul laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah cumar hadalkaasaa hortaagan arrintiina ma jecla ayadu marka waxay tihi waa aadayaa bay tihi intuu iga di iiga diidayo anigu ka hari maaya tihi masaajidka asaa waxaa laga rabaa inuu ii diido xujay hor dhigtay asigana muxuu dhaafi la'yahay nahyigaasi nebiga sala allahu calayh wasalam wa kaana waqaafan cinda kitaab illah laa tamnacuu imaa allaahi masaajid allah ma jeclayn inay aaddo laakiin haddana inuu ka reebo waxay ku keenaysaa inuu nahyigan ku dhaco taasuu ka baqaya radia allahu canhu qaala watasqutu ljamaacatu jamaacada waxay ku dhacaysaa buu yidhi bilcudri ay bisababi ilcudri bay ku dhacaysaa jamaacadu inay waajib tahaa noola soo sheegay laakiin ma jirtaa asbaabo qofka jamaacadu ayagoo dhici karto oo uu ka takhallufi karo oo haddii uu ka takhallufo jamaacada uusan dembaabaynin way jirtaa asbaabihii buu ku tirinayaa وتسقط الجماعة جماعة وحي كل عيسى بالعذر أي بسبب العذر كمطر أو ثلج يبل الثوب أو وحل أو ريح بالليل كمطر راب وكلا أو ثلج أما برف قبو دأية أو يبل الثوب مرض قوينية أو وحل أما ديقه قفك أو كسب حنيه أو ريح أما الضبيل بالليل هبينك دعيس aw xarin ama kulayl aw bardin ama qabow shadiidayni daran buldaanta qaar hadda qabooba qaboobo zaa'id ah ka dhaca oo mararka qaar barafaa da'aya aw xuduuri طacaamin ama cunno xaadirideeda aw sharaabin ama cabitaan yatuuqu ilayhi oo qofka xaggiisa u hanqaltaagayu jeclaysanayo yatuuqu ilayhi muxuu ugu xiray cunno iyo cabitaan aadan rabin salaatuljamaaca uga hari maysa adoo dharagsan haddii cabitaan lagu siiyo inaad tidhahda jamaacadan ka hara cabitaanan cabaa sax maaha waxaa la diidaya waxa waxaa loola jeedaa qofka asoo cunnadii iyo cabitaankii raba in la yidhahdo jamaacadii aad qalbigiisu muxuu ku xihan yahay markaa cunnadii iyo cabitaankii uu sii milicsa qalbigiisu jiraa wuxuu ka mashquulayaa khushuuci salaada salaadan waxaa la rabaa in lagu galo qalbi maran oo ka maran mashaaqil oo dhan si qofka uu khushuuco fi salaa aw mudaafacati xadain ama celin xadad la celinayo aw khawfin calaa nafsin ama cabsi uu baqayo naftiisa ow maalin ama yani maalkiisa uu baqayo aw maradin ama xanuun aw tamriidi man yakhaafu dayaaca aw tamriidi man ama baxnaanin iyo la joogid ou daaweynayo la joogayo qof yakhaafu dayaacahu dayaaciisa uu ka baqayo aw kaana ya'nasu bihi ama wuxuu ahaa mid asiga weheshanaya aw xuduuri mowti qariibin ama mid qariib ahoo qaraaba ahoo dhow geeridiisa xaadirideeda aw sadiiqin ama geeri saaxiib xaadirideeda aw fawti aw fawti rifqatin ama rufaqo dhaafidooda oo tarxalu rexleensanaysoo tegaysa ow akli dii raa'ixatin kariiha ama mid u saaxiiba raa'ixa xun cunidiisa ow mulaasamati qariimin ama mid deen kugu leh mulaasamadiisa wa huwa mucsirun xaaluu yahay mid mucsira meeqa waaye markii la tiriya acdaartan acdaartan tiriya mid walba ow ku jirto waa cudurdaar gooniya waa waa qismi gaara ka matarin aw haljin aw waxalin أو ريح بالليل أو حر أو برد لبدا ميد walba kamid waa شديد أو حضور طعام أو شراب waa laba soo ma أو مدافعة حدث أو خوف على نفس أو مال أو مرض أو تمريض من يخاف ضياعه أو كان يأنس به أو حضور موت قريب أو صديق أو فوت رفقة ترحل أو أكل ذي, راح ذي رائحة كريهة أو ملازمة غريم سقال يتوان مياه وايا سقال يتوان عذر دارو الشيء علماء قار أفرتني قارسيان laakiin sagaal iyo tobana shiiku sheegay madarka iyo roobka iyo haljiga horta madarka daliila ku soo arooray in la leeyahay alaa salluu fii rixaalikum wakhtiga roobku da-ayo dhiiqana ay jirto markii cunnada ay soo xaadirto iyo cabitaanku u baahan yahay ama uu u baahan yahay inuu xaajo guto ayadan axaadiida ku soo aroortay laa salaata bixadrati طacaam walaa wahuwa yudaaficuhu اlahbathan waxyaabahan marka waxay iskugu jiraan qayb adilo iyo axaadiisi ay ku timid iyo qayb qaybtaa looga qiyaastay qiyaaska ama cillada ay wadaagaanna inta adilada ku soo aroortay inta looga qiyaasanayo waxa weeye xusuulu lmashaqa mashaqa ayaa xasilaysa arrimahan macooda haddii jamaacadii la soo aado in mashaqo la rafciyana waa min alqawaacid الsharciya wma jacala calaykum fi اddiini min xaraj ay min diiq yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay fudaydou idinla doonaya culays idinla dooni maayo qaacidadiina waa tay ahayd almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiidaysaa oy keenaysaa fududayn waxyaabahan oo dhan marka mashaqaa ku jirta saa darteedaa loo fududeeyey qofka hadduu naftiisa u baqo tani kuwa xataa nusuusta ku soo arooray ku soo aroortay qaar badan ay ka culusta qofkaa naftiisa u baqaya hadduu masjidka soo aado wuxuu ka baqayaa in la dilo maalan cudurdaar sharciga wuxuu haystaa inuu gurigiisa ku tukado uusan soo bixin waa alkhawfu cala alnafs alkhawfu cala almaal hantidiisu u baqaya naftiisa u baqi maaya markaan laakiin maalkiisu u baqayaa oo dannigiisa raajixa waxaa waaye hadduu meeshaani hantidiisa uga tago ama maalkiisa uga tago in laga qaadanayo masalan alaabuu wataa meeluu dhigtana ma hayo ciduu garanayo u dhiibtana ma jirto salaaddii jamaacadana waa la gaaray meel bannaanana waa taagan yaho ma joogo deegaankiisa ama xaafaddiisa hadduu alaabtii bannaan inta dhiga uu masaajay ka galo danniga raajixa waa maxa in la qaadanayo hadduu ilaaliyana maxaa dhaafaya salaaddii jamaacada hadduu yidhaha marka jamaacan soo tukanaya qalbigiisa xagguu jiraa qofkaasi intuu salaadda ku jiro alaabtii oo la qaadanaya u sawiran salaaddiiba ku khushuuci maaya marka wuxuu la mid yahay ninkii caloosha laga haya ee musqusha u baahnaa ee salaadda isku qasbaya salaad ma ku khushuucaya ku khushuuci maayo sida kaa marka cilladaas darteed loogu oggolaaday inuu jamaacadii uga takhallufo ayaa kana loogu oggolaanaya hadduu xanuunsan yahay ayadana waa la mid laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha hadduu cid tamriidinayo tamriidku maxaa loola jeedaa yacnii qof jiran ayuu baxnaaninayaa haayaa qofkan hadduu ka tago waxaa laga baqayaa intuu jamaacada ku maqan yahay inuu dayacmo jamaacadii waa ka haraya qofkaasuu la joogaya ama qofkan inuu dayacmo looga baqi maayo ee qofkan mariidka ahee jiran ayaa asiga uu heshanaya qofka markuu jiran yahay waa nugul yahay waa jilcan yahay cidladana waxaa laga yaabaa dadka qaar inay dhibsanayaan oo ay dhibayso ninkan hadduu ka tago masaajidka aado danniga qaalibka waxa waye inaan wax dhibaata iyo dayac ku imaanaynin laakiin wuxuu u baahan yahay weheluu u baahan yahay waa la joogayaa rafiiqaasi waa macduur sida mariidkaasi uu macduur u yahay ayaa ninkan rafiiqaana macduur u yahay haddii laakiin uu heli karo ciduu uga tago salaatuljamaacana aysan waajib ku ahayn maxaa ku waajiba asiga markaas inuu jamaacadii aado maalan guriga waxaa jooga qof dumar ah oo maxram u ah xanuunkiisana ma ahan xanuun hadda u baahan xoog rageed u baahan maa oo laisleeyaha ninka raggaah hadduu maqan yaha waa dayacmaya waa la joogi kartaa ayadu wehelna waa u noqon kartaa wixii xaaja iyo danyaro u baahdana waa u qaban kartaa maxramna waa u yahay ninkaani ma loo baahan yahay inuu sii baaqi noqdo maya waa inuu jamaacadii xaadiro wa haddii cudurdaarku meesha ka baxo waa inuu salaaddii jamaacada aado aw xuduuri mowti qariibin buuyi qof qaraabo ayaa dhintay meydkii buu aaday ama qofkii qaraabada ahaa ayaa mowdkii iyo geeridu usoo xaadirtay waxaa la yidhi ninkii hebelaa waa naf baxayaa ka soo gaar meeshii buu aaday intuu qofkii sakaraadka ahaa la joogay ayaa jamaacadii dhaaftay oo shanigiisa iyo arrintiisa uu ku mashquulsanaa waa macduur sadiiquna waa la mid sadiiq waa saaxiibka aw fawti rafqatin tarxalu ninkan rafaqaa dhaafaysa rafiiqyo maala waa musaafir ama musaafir ma ahee haddaa la rabaa in la safro musaafir hadduu yahay macduuruba ahaan lahaa soo maahan cudurdaaraday ka mid taha haddaa la rabaa safar in la aado goormaa qasrigu bilowdaa bukhaari aan ku soo marnay qasriga goormaa loo ogolaya qofka inuu bilaabo ama uu musaafir rasmiya noqdo waa markuu guryihii faaruqa soo mah ninkan weli ma dhaqaaqin salaaddii baa la aqimay waa xirxiran yahay baabuurkiina waa taagan yahay dadka gaarigaasi u taagan yahay sugayana dad jamaaco intii laga soo baxa sugaaya maaha waa degdegsan yihiin laba mid waayo marka inuu ka haro ou salaaddii jamaacada aado iyo inuu raaco oo salaaddii jamaacadii uu ka takhallufo hadduu salaaddii jamaacada aado ninkaani maxaa ka tegaya dadkii rafaqadiiha waa ka tegayaan oo la socday hadday ka tagaan inuu gaadiid gadaal ka raadsado dad safarkaas rafiiq kula kula noqdo uu raadsado waa arrin culus waxaaba laga yaaba inuusan helin maxaa ku sugan arrinkaasi mashaqaa ku sugan saas darteed waxaa loo ogoliyo loogu cudurdaaraya inuu jamaacadii ka takhallufo si aysan uga tegin dadkii uu la safri lahaa oo uu la lug heli lahaa ow akli dii raa'ixatin kariihatin bu ama cunidda uu cuno wax u saaxiiba raa'ixad la karaahiyeysto toon iyo basal iyo wixii la mid ah toon iyo basal iyo wixii la mid ah qofku hadduu cuno salaadii jamaacaduu soo dhow oo u bareero jamaacada soo xaadiri maayo laakiin macduur ma yah macduur ma ahan aasim waayo sababtoo ah ma ahayn jamaacada wakhtigeedoo la joogo inuu qofka cuno ilaa inay u tahay caafimaad oo lagu daaweynayo marka qaar waxaa laga yaabaa inay daawo tahay oo daawo ahaan uu isticmaalayo wakhtigaasina uu yidhaahdo tabiibku waa inuu isticmaalo hadduu wakhtigii kadib dhigo daaweyntii iyo dibiga wax ku imaanaya hadduu isticmaalo raa'ixadii baa jiraysa kanoo kale macduur waayo laakiin qofka asan wax sababa u geynaysa la arag inuu yidhaahdo waxaan ku qadaynayaa basal cayriinah oo aan la karin basasha markay cayriin tahay waa raa'ixadeedu waa daran tahay iyo toon ayaan cunayaa casirkiioo soo dhow kadibna uu yidhaahdo casir maanta ma aadi kara maxaa yeele afkaygaa soo uraya qofkaani macduur maaha waa dembiilo waa laakiin salaadda aadi maayo man akala huuman aw basalan falyactazilna walyactazil masaajidana saasuu yihi nebigu sala allah alay slam qofkii toon cuna ama basal cuna ha naga fogaado wey masaajideennana ha ka fogaado ha ka dheeraado masaajideenna waxaa ka liita nin toon iyo basal cuna mid sigaa soocabaa ka liita maxaa yeele toon iyo basal waaba xalaal xaaraan ma aha waxaa la diido keliya wakhtigaasi afka uraya in masaajidkale la yimaado laakiin ninkii inta sigaar soo dhuuqaya asoo afkiisa soo uraya ee soo shiiraya ummadda la dhex yimaada kaasaa ka liita inuu masaajidda soo galo ma ah asiga shiirka afkana waxaa u dheer jirkiisa dhanaa wada shiirayaba xataa dhididkiisu waa shiir waa qurmaan waay kulligiis waa wada karayaa kaasoo kale maaha inuu jamaacada yimaadiyo masaajidda maxaa yeele wuxuu dhibayaa mu'miniinta wuxuu dhibayaa malaa'igta jamaacada soo xaadir soo xaadiraysa fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam malaa'igtu waxay dhibsataa wixii bani aadamku dhibsado toon iyo basal oo xalaal ah haddii la yidhi qofkii soo cunay uusan noo soo dhowaan maxaa u malaynaysaa qof muxaramaad soo cunay ee balaayo isku soo qaaciyey kadib masaajidka soo gelaya arrintaasi waa arrin waaqica wuxuu nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam waa arrin daahiro cilladu waa muuqataa haddii aad hadda ka hor ku ag tukatay qof basal soo cunana waad dareemaysaa cillada salaada dhan inaad ka baxdaa ku qabanaysa dadka qaarna waa muqafaliin waa qaflow ku jira basaluu ka soo dhargaa afkiisa inuu soo uraayo ma oga markaasuu iska neefneefsanaa inta dadka dhex yimaada ummaddii oo dhanna maxay ku dhibsanaysaa neeftiisa mar xaggaad u jeesanaysaa mar xaggaad u jeesanaysaa qofkii waxaa arkaysaa dhiidaya dhibka uu ku hayo qofkaasi iyo culayska uu ku haya awgeed salaadda dhan khushuuc ku tukan maysa asigana maba ogaba adiyat lmu'miniin xaaraam waayo inaad dadka muslimiinta aad dhibtood raa'ixadaada ku dhibto wax bannaan maaha walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa sababtuu salaadda ugu qaydaya waa maxay salaadda waxaa la rabaa af nadiifa inaad ku timaad oo aan raa'ixo keliya halahayn ilan jamaacaad la tukanaysaa labada dhinacba dadaa kaa xiga labada dhinac dadaa kaa xiga malaa'igtii baa jamaacada soo xaadiraysa rabbulcaalamiin aad hor taagan tahay subxaana wa tacaala af shiira inaa ilahay la hor istaagto sax maaha qofkii marka basal iyo toon iyo wixii lamidoo soo uraya masaajidda la yimaada nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam macnaa qofkii soo cuna wuxuu yidhi masaajidda naga imaan ha naga tago ha nooga leexdo masaajidda iyo u imaanin falyactazilna walyactazil masaajidana laakiin ogow macduur maahan qofkaas waa dembiile haridda uu jamaacada ka haray hadduu basal iyo toon cunana imaan maayo ow mulaasamati qariimin arrinta arrin dhib badan waayo qariimku waa ninka deynta kuwa haysta waa saaxibu dayn waxaad ka baqaysaa inuu kugu dhago mulaasamada waa qabsigii waa khawf calaa mulaasamati qariimuu ka baqaya asigiina waa mucsiro lacagtii ma heli karo hadduu hadda lacagtii haysto kii deynta ku lahaana uu meelaha masaajidka iyo ka agdhow yahay waaba iska siinaya markaas soo maa hadduu qabsado laakiin waa mucsiro ma heli karo cabsi uu ka baqayo in lagu dhago awgeed jamaacada maugu takhallufi karaa sheekh wuxuu leeyahy waa min alacdaar inuu dhuunto oo masaajidka ka haro acdaartay ka mid tahay halkaa waxaa ka fahmaysaa ducadii nebiga sala allahu alay wasalam ee deenta uu ka ducaysan jiray deenta waa wax dhib badan aaduuna uga ducaysan jiray weliba ducadiisa deymaha ku saabsan ma yarayn ilaa saxaabadu ay weydiiyeen yidhahdeen rasuulka ilahi waa adiga mar walba ka ducaysanaya waa maxay markaasuu yidhi ina arajula idaa harima xadaa fakadaba wawacada faakhlaf ninka hadduu deemoobo beenuu sheegaa ballanuu qaadaa waa ka baxa mararka qaar wuxuu is leeyahay beenta isku furo markii la yidhahdo ilaa ilaa wixii aan kugu lahaa baan kaa rabaa beenuu sheegaya wuxuu leeyahay meel hebla wax iga soo socdaa ama wuxuu leeyahay waqti hebelaan wax helaya wuxuu haayana ma leh laakiin wuxuu is leeyahay mar uun iskaga jeeda maanta ku mood berri baa haddana la qabanaya wuxuu leeyahy bisha markay dhammaato deynta bisha markay dhammaataan ku siinaya meeluu wax ku ogyaha bishii lama arko bishii markii la gaaro haddana dhuumanaya fiiri marka dhowr shay a qofkaa u kulmaya been wacdi iyo ballan laga baxo oo labadaba min sifaati almunaafiqiin ah iyo dulli iyo ihaano joogto ah habeenkiina waa murugo maalinkiina waa dulli habeenkii waa murugo oo qofku seexo maayo waa isrogrogaya caawo dhan meel heble intaasaa lagaaga leeyahay meel heble intaasaa lagaaga leeyahay talow berri hebel seed yeeli doontaa markuu ku qabsado caawo dhan waa fakiraya waagu markuu baryana waa dulliyo dhuudhuumaalaysiu galaya nin adiga kula mid ah ayaad ka dhuumanaysaa waxaa laga yaabaa inuu inta hadal ku yidhaahdo aadan ka jawaabi karin soomaadan arkin qof dhahaya waa u jawaabi laha hadduusan wax igu lahayn waa baqaya waxaa laga yaabaa inuu caayo laakiin ma jawaabi karo war fiican waa inuu ku jawaabo ila uga daraya waa dulaysan yaha marka hadduu waddo uga soo horbaxo madaxuu raaricinaya waa dullun fi nahaar waa xasuusataan qisadii ninkii sariirta hoos galay hadda ka hor aan sheegay albaabkaa waxaa soo garaacay ninkii deenta lahaa markaasuu sariirta hoosteeda galay islaantana wuxuu yidhahay sheegin cunug yar ilmuhu wax ma gartaane ayaa albaabkii tegay oo furay markaasuu yidhi yaa rabtaa suu yidhi aabba aawe wuxuu yidhi aabba markuu codkaaga maqlay ayuu sariirta hoos galay buui shanqartaada markuu maqlou sariirta hoos galay buui ninkii waa ka naxay oo deentii waa ka cafi u yeer buu yidhi deenta waa ka cafinayaa odaga u yeer bal fiiri dulligaas nin weynoo sariir hoos galaya waxa ku kallifo waa maxay waxa ku kallifo waa dayn marka deymuhu khatar waa wax laga ducaysto hadda shiikh wuxuu noogu soo daray waxyaabaha qofka loogu cudur daarayo fi takhallufi can iljamaaca in deyn lagu leeyahay in lagu qabsado deyntiina uu ka cabsanayo ilan mashaqa imaanaysa sooma waana mucsir mucsirku cinda allaahi macduur ma yah yaa wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara sharcan xataa xaq looguma laha in lagu dhegdhego waa fanadira ilaa maysara hadduu qofkaani mucsir iyo uusan waxba haysan adaa waxaa lagaa rabaa inaad sugto intuu qofkaan wax ka helayo laakiin dadku arrintaasi ma wada samaynayaana qaara iskaga dhegaya wuxuu le illaa ilaa waxaygii baan rabaa xaaladdaasoo kale hadduu naftiisa u baqayo in lagu dhego uu ka baqayo dadka hortooda lagu jiijiido cabsidaas darteedna uu uga takhallufo liljamaaca yacni can iljamaaca wuxuu leeyahay sheikhu waa macduur qofkaasi waa loo cudur daarayaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin